إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahintii islaamiga ah alfurqaan qodobada subaxnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta saddexaad ee tixnaha loogu magac daray geediga gurguurta guulmisiga bidhaclayn taas oo si gaar ah loogu soo bandhigay sida uu xasan sheekh ugu hungoobay garabkii uu ka rabay dowladaha shisheeye dad aad u badan ay maalmihii lasoo dhaafay dileen ciidamada liyubolis ee dagaalka deegaanka dacwaley ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed goobo ganacsi oo soomaalidu leedahay ayaa lagu boobay dalka mosambiik kadib markii rabshadu ka bilowdeen dad ayaa ku dhaawacmay dhisman qabyo ah oo kusoo dumay halka qof kalena lagu leeyahay nolol iyo geeri intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobaha isagoo faahfaahsan دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhdii jirada ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan toddobiy labaatanka bisha diseembar sannada laba kun afariy labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta saddexaad ee taxana loogu magac daray geediga gurguurta guulmisa gabidhacleyn taasoo lagu soo bandhigay sida uu xasan ugu hungoobay garabkii uu ka rabay dowladaha shisheeye warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaar ah maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
waa xalqada saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii gurgurta guulmise gabidhaclayn kaasoo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku soo gudbinayso halka uu ku dambeeyey duulaankii uu xasan sheekh laba sano ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka qaybtan oo la daawan karo qadar konton iyo siddeed daqiiqo ah ayaa waxa ay alkataa'ib ku soo bandhigaysaa kadib weeraradii galcadda iyo coos weyne tiirka uu maciin miday xasan sheekh ee uu doonayay inuu ku samatabaxo balse la dumay weeraradaas malaaximta ah kadib iyo jabkii ay ciidankooda ka soo qaadeen furimaha dagaalka waxa uu xasan sheekh wejiga labaad ee duulaanka ku tashanayay awoodda dowladaha shisheeye ee afrikaanta ah waxaana ay magaalada muqdisho ku casuumeen madaxda waddamada loogu yeero safka hore iyadoo gacmo horsi kadibna aan waxba laga soo qaadin dalabkooda waxaan soo haray dowladda soomaaliya maxay dalalka safka hore u kaashanaysaa shabaab intuu joogaa waxaan ku tashanay annaga iyo ayaga safka horeba shabaab in soomaaliya gudaheeda lagu baabi'iyo iyagana aanu u gudbin annagana dhexdeenna aanu joogin waa qodob qodobka labaad obereshinka annaga iyo dowladahaasi naga dhexeeya waa sagaashan maalmood
ciidankii weynaa oo la filayey oo obereshinkii libaaxa madow la dhihi jirayna isaguna kol dhow lowmaya muddo ay maaweeladaas ku jireen kadib iyo buunbuuninta xamlada black lion wuxuu mar kale xasan sheekh ku hungoobay rajadii uu ka lahaa inuu helo soddon kun oo ciidamo itoobiyaan ah kuwaasoo uu doonayay inuu u kaashado dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waxaa asbaabaha fashilkeeda ka mid ahaa saraakiisha itoobiyaanka ah ku qeexeen inay isku soo beegmeen go-aankii lagu dhimayey ciidamada atmis iyo dalabka xasan sheekh iska daa inay shisheeyuhu dowladda federaalka wax taraane waxay iyaga qudhooda wajahayeen weeraro cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen xeryo ay ku sugnaayeen ciidanka itoobiya iyo kuwa yuganda lagu daray weerarada kamaa-inka iyo qaraxyada isugu jira ee ciidanka kenya lagula beegsanayay gudaha dalkooda iyo dhulalka muslimiinta ay xoogga ku haystaan
gacanta in allah soo gelin xerada gacanta in allah soo gelin cadowaasi waxaynu ognahay sida ilaahay unoo sheegay qur-aanka qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayakhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi muminiin ويشفي صدور قوم ويشفي صدور قوم يؤمنين
markii uu dhaawacu ka tambatay jab xooggan iyo guuldaro qaraarna uu xasan sheekh ka soo hooyey furimaha dagaalka waxa uu bilaabay in si ka duwan hadalladii qabweynida ku dhehneed ee uu ciidanka ka horjeedin jiray uu iminka u beddelo kuwo quus ah isagoo si cad u sheegaya in haddii ay furimaha ka cararaan aysan ammaan ku heli doonin muqdisho oo horraanba aysan amni ku haysanin laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteena xamar aan isugu tagne ma ku ammaan helaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo haybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ladi karno la seexan karno ma ku haysannaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabta waa maya kuma haysano horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helin anoo xafiiska jooga muddo muddo dheer la ii keeni jiray riboort oo ku saabsan eh, wixii magaaladu xalay ku bariday oo booliisku way keenaan marka waxaa jiray waxyaabo weligayna aan dhibsan jiray mar walbana riboortka ku qoraa haddana weli sii socda oo aad u dhib badan oo ku qoran in eh, aad riboort ku akhrinayso xaafad heble waxaa lagu dilay hebel hebel dadkii indhaha u ah hebel hebel oo saa- saasaa la dilay ka- saasaa la dilay eh, kaasi waa dhintay soo ma aragtid kii dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonnay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan aniga ku noolna annagana dhibka ay nagu hayso in la yidhaahdo hebel hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aad u weyn ayay noqotay haddaan waxaan waxaan wacay eh, taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir waxaan ku yidhi sheekh ibraahim saalax dayfullah dadkii dilay ma la hayaa maya weli lama hayo soo weli ma socota marka weli way socotaa ha weli waa baxsadii waa socota Ha, weli waa baxsadadii waa socota waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro amni laysku hallayn karo ma jiro macnaheedu saasuu noqonaa
marka laga yimaado dhiigbaxa daran ee dowladda federaalka ku qabsaday gobollada dalka si gaar ah kuwa dhexe waxa ay dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayeen magaalada muqdisho ee ay ku beegsanayeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka arrimaha walaaca iyo argagaxa ku beeray xubnaha dowladda federaalka iyo madaxdeeda intii ay socdeen weerarada lagu beegsanayay xarumaha muhiimka ah ee muqdisho waxaa ka mid ah in qaar ka mida ragga fulinayay howlgalladaas ay iyagoo badqaba dib u soo laabteen sheegayna inay diyaar u yihiin ka qaybgalka howlgallo hor leh
hotel xayaat markay shabaab galeen 38 34 hours ama maaqaan ay socotay xabadda hotel xayaat shabaabka soo gala 12 ilaa 14 aa lagu qiyaasaa ee waagaas Een, laba ninaa la arkay oo labadooda bannaanka u soo baxeen labadiina waa la dilay intii kale meydkoodiina lama arag noloshoodiina lama arag dadkii meesha ku jiray oo kasoo badbaaday waxay ku leeyihin afar iyo toban ay ahaayeen shabaab waxay isla maalintii ku xogta soo qoreen ciidanka operationkaas fuliyey oo hawshooda soo dhammaystay oo hadda isu diyaarinaya wejiga labaad oo meelana siinag jooga yani hawshii ciidankaas waa ka baxeen meeshii waay macnaha wax beeniyana ma aan arag hubkoodiina lama arag meydkoodiina meesha laguma arag
weeraradii hotel xayaat kii villa ros xog kugalkii xarunta maamulka gobolka banaadir weerarkii taliska lagu dabiibayey macawiisleyda hiiraan biral beach hotel s y l iyo weerarkii saraakiisha imaaraadka ee horboodayay duulaanka ay dowladdaasi ka wada yemen iyo soomaaliya ayaa iyaguna ahaa kuwo qamuunyo iyo murug horle u horseeday dowladda federaalka xasan sheekh ayaana aad uga walaacay weerarkii lagu beegsaday saraakiisha imaaraadka dowladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taagannahay la dagaalanka argagixisada waaye kabka aynu ciidanka ah la ammaanaya maantoo dhan ee magaalada muqdisho jooga ayadaa noo dhistay noona qalabaysay qalabka baabuurta ay wataan gaadiidka ay wataan hubka ay wataan dowladda imaaraadka carabtaana siisay saaxiibada waaweyn oo aan leenahay oo dagaalka nagula jira oo na kaalmeeya ayay kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay marka annaga imaaraadka carabta xaalkeennu waa saas بركان الثرى يحصدهم كالمنجل والأرض تحت الأرجل camaliyaadka nafarnimada ah weerarada inqimaasiga ah iyo howlgallada madaxjebinta ah ee muqdisho waxaa barbar socday weeraro toos ah iyo kuwo cagmarin ah oo ay martigelisay caasimadda taasoo cabsi hor leh u kordhisay dowladda federaalka wixii xilligaasi ka dambeeyey madaxda dowladda federaalka ayaa afkii juuqda gabay iyadoo laga soo firxaday furimihii dagaalka muqdishona aan hurdo lagu ladin waxa iyana arrinta yaabka leh ay ahayd filimkana lagu soo bandhigay in maamul goboleedyada qaar ay go'doon ku noqdeen magaalo madaxda xarunta u ah oo ayna dhinac uga bixi karin cabsi ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab awgeed شباب أفرد جيز كفدي بكرو ما يكال على سن كجرن إني أنا تو شباب كبن انتبه من فدي هنوير دومن هنقول مدة تو هنقرون ملة maanta oo shan kilomitir oo xabsi annagoo dhan aan ku jirno intaan haddii laga baxo nin maanta shan kilomitir hooyadiis ay ku dhimatay tegi karo oo soo aasi karo ama aas ka qayb geli kara ma jiro aabbihiis ninkii uu tuuladan ugu dhigay ku dhintay ma tegi karo
anaga maayfuulkan hoostiisaba haddii naloo fadhiy burjeedba aanan tegi karin yah gasabtaba aanan tegi karin doynuunaya go'doona jidkale meelana loo gelina ee soddon ku dhimanaysa waajid male qansax dheera male diinsoor ma tegi kartid diyaaradda waa la fuulay diyaaraddiina waxay rabtaa boqol doolar qofki
ويمضي بالاجتهاد عبا بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم sida ku xusan filimka fashilka iyo guuldarrada gulufkii xasan shiikh ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaa kaalin muuqata iyo dowr aan qarsooneen ka qaatay qabaa'ilka ansaarta ah kuwaas oo rag iyo dumar da'yar iyo duqayba aan u kala harin inay halganka ka qayb qaataan waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه kaalintaas muuqata waxaa iyana walaac xooggan ka muujiyey madaxda dowladda federaalka kuwaas oo si cad u sheegay in shacabka oo idil ay garab u yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka dowladda federaalkana ay gaalo ka aaminsan yihiin waa markii ugu horraysaan u malaynaya si xooggan oo negatiifa ay isku galeen qabiilka iyo diinta clan and religion isguursaday way yar jirtay mararka qaarkood meelaha laakiin qabiil difaacaya al-shabaab because dhallinyarada al-shabaab ku jirta ayaa annaga ah khatarteeday leedahay aadan imaal baan tagaanin iyadoo saas xabaddii kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay odayaal baa fadhiyey odayaasha markaa nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yahay oday aad u cililoon weeye odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin odayaho waxaa jiray xoogaa wuu u iljabinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka nin baan u dira waxaan ku ninkaa odayga ma nimankiiba mise bal naga soo hubi mise mise wax kala haya wuxuu ku yidhi bal annaga seed nu aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimay waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano sidaad noo aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga ahaa ninbaa wuxuu yidhi ma lay ballan qaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence ah malaa layidhi ballan weeye aniga waxaan idin arkaa inaad gaalatiin anu saasaan idin arkaa inaad gaala tihiin ayaan idin arkaa ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha khawaarijta ka mid ma aha wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadi iska ah oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshay inta kalena waa sida
waxyaabaha dhacdooyinka ugu yaabka badan oo ay soo maraan idiin sheegaya gabar yar oo aan sideena saddexiy toban jira ama labaiy toban jira qiyaasta baan adeer shaa naga yii telefoon yar inta la soo baxday bay hooyadeed wacday markaas tiri hooyo murtidiintii baa ile eh, shaah naga iibsee ma ka iibsan karaa
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka ansaarta ah oo dhabarka ka jebiyey xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kadib waxa ay madaxda dowladda federaalka yaqiinsadeen inay ku fashilmeen xaqiijinta hadafkooda waxay bilaabeen inay si cad fagaarayaasha uga sheegaan inay galeen dagaal aan kooda ahayn walwal xoogganna ay ka qabaan xaaladda ay ku sugan yihiin ciidankooda islamarkaana la waayey saraakiishii hogaamin lahayd dagaalka maadaama kuwii lafdhabarta u ahaa xamlada ay ku la'deen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka aan ku jirno dagaalkii aan naqaanay ma aha
waad ula jeedo oon ula jeedo dagaal inta miis la fadhiisto khariidadiisa lagu dhigo natiijada halkaas laga sugo keliya ma aha dagaalka khariidada la dhigo oo la waxeeya waxa ku sabayska ugu waaweyn waxaa ka mid ah dagaalkaas inaad taqaano awooddaada iyo awoodda cadowga aniga walwal weynaan ka qabaa runtii sida hadda xaaladda ciidanka ay tahay walwal weynaan ka qabaa een, xog la-aanna ma ihi markaan saas leeyahay een, duruufta ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed walwal weynaan ka qabaa een, een, saraakiishii hogaaminahayd dagaalka inaanan la haynin ee, walwal aan- ama aan la diyaarinin walwal weynaan ka qabaa sida a- a- arrimaha dagaalka loo iyo cidda talada hadda oo gacanta ugu jirta ahu sidai wax ku wado laakiin ayaan darada waxay tahay uu yidhi markii adigana aas aqoonin cadawaagada aadan aqoonin markaas wuxuu yidhi marna inaad guulaysato lagama yaabo dagaal wax sahlan ma aha marka een, inaan si habqana ku galnay yaa soo baxday runtii markii dambe oo guulihii aan degdega ku xaqiijinay in la hay waayey yaa- yaa soo baxday iyo haddii dowladdu ku doodo guul baan ka gaarnay Een, bal iyadan is ogeyna dib ha isugu noqoto marka yani dadka soomaalidu ma aha waxay aqbali karaan yani wax saasa ma ma rumaysan karayaan because waxay u ogyihiin xaqiiqda ka taagan dhulka adduunku quusuu ka joogaa soomaaliya quus weynaa laga joogaa Een, eh, waxa laga malaysanayay iyo waxay qabsan kartay iyo waxay qabatay farqi weyn oo dhexeeya in adigoo intaasoo ciidano leh oo intaasoo dhaqaala leh oo madaxtooyada iyo rajada dhagxaan ay yaaliin ay ku wareegsan yihiin aad wax ka qabaala yihiin maxay tahay ninka ilaa hadda adduunyada nala yaabantaa xoog naguma yara xoolo naguma yara dad naguma yara
marka laga yimaado guuldarrooyinkii milatari ee uula kulmay xasan sheekh sidee ayuu ula falgalay masaa'ibkii kala duwanaa ee soo maray dalka sida abaaraha iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka muddada uu xilka hayo xalqada xigta ayay ku soo gudbin doontaa mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib dad aad u badan ayay maalmihii lasoo dhaafay ciidamada liubolis ku dileen dagaalka deegaanka dacwale ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed warkaas waxaa si ambaqaadaya cabdalle mukhtaar maalintii shalay dad ka badan boqol labaatan iyo shan ruux oo ay dagaaladii maalmahan dhacayay ku xasuuqeen maleeshiyaadka liubolis ayaa aaswadareed loo sameeyey waxaana dadkani lagu aasay deegaanka balligubadle ee dhaca waqooyiga soomaaliya maleeshiyaadka liubolis ayaa xilliga ay dadkan xasuuqayeen waxa ay hal goob oo keliya ku dileen afartan ruux halka goob kalena ay ku xasuuqeen konton kale xasuuqan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka dacwaley oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya waxaana amarka dadkan lagu laayay bixiyey madaxda ugu sarreysa dowlad deegaanka sida ay warar ku sheegayaan iyadoona si gaar ah madaxweynaha maamulkaasi ninka lagu magacaabo mustafa cagjar ay bulshada ku eedeeyeen inuu ka dambeeyo xasuuqan loo geystay dadka muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya in dadka lagu laayay halkaasi la awoodi waayey in meedadkooda mid mid loo aaso waxaana la arkayaa iyadoo godad weyn inta la qoday oo markiiba lagu aasayo toban qof oo meyd ah maleeshiyada liubolis oo ah ciidan u carbisan dowladda xabashida itoobiya ayaa waxa ay dhibaatooyin kala duwan u geystaan dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed kuwaas oo bulshada kula kaca xadgudubyo dhowr ah sida dilal arxandarro ah dhac bareer ah afduub iyo tacadiyaad kale goobo ganacsi oo soomaalidu leedahay ayaa lagu boobay dalka mosambik kadib markii rabshado ka bilowdeen cabdulkhaaliq macalin cabduuli ayaa faahfaahinta warkaas la diyaaraa soomaalida ku nool waddanka mosambiik gaar ahaan ganacsatadooda ayaa wajahayo xaalado halis ah oo ka dhashay rabshadaha ka bilowday dalkaasi mosambique waxaa la boobay goobihii ganacsi oo ay lahaayeen dad badan oo soomaali ah halka qaar kalena dab la qabadsiiyey sida uu sheegay mid ka mid ah ganacsatada soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi waa kuwan iyaga oo ka hadlaya dhibaatada ay kala kulmeen mucaaradka rabshadaha ka wada waddankaasi mosambique kay shalay anagoo dukaamadii waardiyeynayna ayaa telefoon noo soo dhacay oo la yidhi "Eh, nimanka wax bililqaysanayay bakaaradii bay galeen oo jebiyeen meeshaasaan ka orodnay waxaan u tagnay ayagoo bakaaradii eh, gudaha ugu jira oo dhowr boqol oo qofa oo nin walbaba shay la ordayo kadibna waan ka soo laabno dhinaca saldhigga booliiskaan usoo orodnay booliiska ayaa shan boolisan ugu daray meeshii aan ku laabanay aniga gaar ahaan bakhaarkaygii markay ay la tageen alaabtii taalay waxay galeen bakhaar igu dheganaa oo nin soomaaliya uu leeyahay ganacsada oo la yidhahda cabaas axmed tumey adigu bakhaarka gudihiisa ayagoo dadkii ku jiraan oo ay alaabtii daabulayaan baan ka soo gaarnay oo booliiskii xabad kala daalay sidaasaa lagu kala ceeriyey waa naga kala tageen sidoo kale waxa ay intaa ku dareen in ay mucaaradka dhaceen konteenaro fara badan oo ay lahaayeen dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaasi haddaba waa kuwaan iyaga oo ka warbixinaya konteenarada ay dhaceen mucaaradka mosambique khasaarihii weli ma aanan xisaamin laakiin alaab tiro badan oo ilaa konteenar ama konteenar iyo bar alaabtood bay naga qaateen bakhaarka kale oo igu dhegana sidoo kale ilaa isna konteenar meelahaas ay ka qaateen alaab hadda aan xisaaminina ma waa alaab aad u tiro badan oo bagaash annaga waxaan ka shaqaynaa alabaha dhismaha iyo electronican ka shaqaynaa marka labada bakhaarba eh, damage weyn bay u geysteen soomaali aad u tiro badan dukaamadooda ayaa la boobay oo suuqyo badan oo kala duwan ku kala yaala way badan tahay dukaamada la boobay wax la xisaabin kara maaha magaalada aan joogo dhibaato badan oo dukaamo badan oo la biliqaystay dhacday tuulooyin gobolka ka tirsanna soomaalidii deganeed tusaale ahaan tuulo hadda magaceeda iga maqan yahay oo gobolka ka tirsan eh, shan dukaan baa ku yaalay shanta dukaanba waa la biliqaystay magaalo kale oo la yidhaha altamaloco sidoo kale dukaamadii ku yaalay qeyb la gubay iyo qeyb la biliqaystay noqotay Eh, dadkii baa khatar ku jira hadda magaalada sida aan warka ku helayo altamaloco dalka mosambique waxaa weli ka soconaya rabshadihii ay bilaabeen mucaaradka dalkaasi iyadoona dalkaasi laga soo tebinayo qalalaase xoogan warkaan dhegeystayaal saakay oo jimcaha wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ee alfurqaan iminkana warka dibadda dad ayaa ku dhaawacmay dhismo qabya oo kusoo dumay halka qof kalena lagu la-yahay nolol iyo geri tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dhismo ka kooban toddoba dabaq oo kusoo dumay magaalada rongo ee ismaamulka migori ee dalka kenya war ka soo baxay hay-adda waxaa loogu yeero lanqeyrta cas ayaa lagu sheegay in weli noolal iyo geeri lagu la-yahay hal ruux kaasoo ilaa iyo haatan baadigoobayaan ciidamada gurmadka deg dega ah hay-adda oo hadalkeeda sii wadata ayaa xustay in afar ruux ay dhaawacyo daran kasoo gaareen dhismahan qabyada ah taliyaha booliiska deegaanka ronga ee ismaamulka migori nin lagu magacaabo saalim fondi ayaa sheegay in weli wadaan qiimeynta khasaaraha ka dhashay halkaas oo ay faahfaahino dheeraad ah dib ka soo saari doonaan dalka kenya ee dhinaca qaaradda afrika ayaa ku badan dhacdooyinka noocaan ah oo galaaftay nolosha dad badan oo kenyaan ah warkii oo dhegeystayaal saake oo jimcaad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan way nagaynta